waxaa ilaahay halkaa hore ku soo xusay aayadaha aayadda laba iyo konton iyo kuwa ku xiga dadka saalixiinta waa wanaagsan ee awliyada ilaahay ah in aan la durkinin laakiin laga ag dhowaado dad badan oo iyaga hoos u eegayaana inay jiraan duunya la-aantooda itaal darradooda sumca darradooda waxoo dhan marka kuwaasina waa kuwa ilaahay uu tilmaamaya markuu leeyahay wakadalika fatannaa bacdahum bibacd sidaasaanu dadka qaarkoodba qaarka kale ugu fitnaynay oo qofka wanaagsan wuu fitnaysan yihi axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun waa la fitnaynayaa iimaanka la ysku dayn maayo waa la isku haysta wax sheegiisaa badanaya in lagu xaqiraa badanaysa in lagu ceebeeyo laakiin sumuud iyo sabir baa laga maarmaana liyaquuluu oo si ay u idhaahdaan ahaa ulaa'i manna allaahu calayhi min baynina ma kuwaasaa ilaahay iyagoona dhex jooga uu ku gallabaystay khayr kuma gallabaysan bay leeyihin ilaahay baa xusay halkan inuu ku gallabaysto waxau ihi alaysa allaahu biaclamu bishaakiriin ilahay miyaanu ogeyn kuwa mahadnaqaya woog waidaa jaa'aka aladiina yu'minuuna biaayaatina nebi maxamedow kolkay kuu yimaadaan kuwa aayadaha iyaga rumaynaya ee ehelka waa waxyiga faqul salaamun calayk nabadgelya dushiinna haatade nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa alxamdu lilah ilaahay baa mahad ilaahay ummadayda ka yeelay qaar uu ifaray inaan salaamta ku bilaabo dar aan salaamta ku bilaabaa mar hadday ummaddaydii ka mid noqdeen waa ammaan bay nebiga u tahay calayhi salaatu wasalaam iyo fadl oo dadkaaga oo wanaagsanaada adoo wanaagsanaaday wey markaa rasuulku ma hinaasaya ma xaasidaya ummadda wanaaggaasi u jiraynay kataba rabbukum calaa nafsi araxma ilaahiinu naxariis ayuu isku waajibiyey waa ixsaan isaga cidina ma qasbayso xoog waxba kagama qaadee waa samafal horena wuxuu u qoray intaanu caalamka abuurin waxa ilaahay u qoray inay naxariistiisu ka badan tahay cadhadii oo ay ka horraysa annahu man camila su'an minkum bijahaala ka idinka mid ahee xumaan sameeye jaahilnimo darteed jaahil isagoo ahoo dee aan waxaan ina xumeeyin iyo in kale kala garanay hadduu sameeyo waa laga dhaafay laakiin bijahaala siday salafku leeyihiin qofku hadduu xumaan sameeyo isagoo cilmi leh waa jaahilu marka qofka cilmigiisii anfici waayo ee xumaan sameeya uma taaba min bacdihi wa aslax intuu toobadkeena wixii uu kharibe wanaajiye ilahay wuu dhaafay wakadaalika baa ilahay uhi sidaasoo kale nufasilu alaayaat aayadaha waanu caddaynaynaa walitastabiina iyo si ay u caddaato sabiilu lmujrimiin dembiilayaasha jidkoodu si u caddaado waxyigii waana caddeeyey rabbi waa bayaaniyey marka cidda waxyigaa iyo waddadiisa toosan ka baydhaa waa mujrim mujrimka waddadiisuna waa caddo xaqa marka la caddeeyo wixii aan isaga ahayn soo hadhay waa baatil wey famaadaa bacda alxaqi ila adalaal walitastabiina sabiila almujrimiina oo mafcuulu noqdo nebi maxamed oo adigu ama shakhsiga lala hadlaya mu'minka ahow si aad u caddaysato sabiila almujrimiin jidka mujrimiinta si aad u aragto inuu kaaye marna jidkiibaa caddaanaya marna aduu kuu caddaanaya waliyastabiinana waa jirtaa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow innii nuhiitu aniga waxaa la ii diiday an acbuda inaan alla ka dhigto alladiina tadcuuna kuwaa caabudaysaan min duuni illaah inta alla ka sokaysa waxaa caabudaysaan noocay doonayaanba ha ahaadeen qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu ahwaa'akum rabitaankiinna ma raacayo rabitaanka idinku aad rabtaan khuraafaadkiiyo baadilka kaa ma raacayo qad dalaltu idan anigu waan lumay haddii rabitaankiinaan raaco wamaa ana min almuhtadiin kuwa hanuunsanna kama midi marka taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ahi isaga ayaa ah tusaale isaga ayaa ah kii dadka u gurmanaya tabiibka u ahaa iyo dhakhtarka ma mate aha kii imacada ahaa ee dad dabageli lahaa wixii aan diinahayn oo dad raacaana sidaa ilaahay uu tilmaamay waa alhawa waa hallow wamaana min almuhtadiin qul waxaad tidhaahdaa innii calaa bayinatin anigu waxaan ku sugnahay hanuun min rabbi ilaahayga xaggiisa hanuun baan kaga sugnahay wa kadabtum bihi waana beeniseen macnaa uma baahni anigu inaan dad diin ka dayaan wax idin moodo wey ama idin debco maa cindii agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna bihi waxaad dedejisanaysaan agtayda ma ah ee cadaaba in ilxukmu ma alxukmu ilaa lilaah dee go-aanka ilaahay baa iska leh go-aanka ilaahay baa iskale hadduu cid cadaabay hadduu dibdhigayo hadduu qaar dulaynayo hadduu qaar cisaynayo yaqusu lxaq xaqa ilaahay wuu caddaynaya wa huwa khayru lfaasiliin kuwa wax kala saarana isagaa u khayr badan ilaahay liannahu xaq iyo cadli ayuu ku kala saaraya qul waxaad tidhaa nebi maxamedow waa usluubu talqiinki low anna cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi waxa aad dadejisanaysaan cadaabahe leedihiin balkeen cadaab hadduu kaa anugu aan gacanta ku hayn lahaa iminka ilaahay baa haye e laqudiyal amr arrinka waa la dhammayn lahaa baynii wa baynakum aniga iyo idinka arrinka inoo dhexeeyeen isku hayna uu dhammaan lahaa go-aan baa laga gaari lahaa oo waabaan idinku hurgufi lahaa oo waan idinku istaari lahaa wallaahu aclam biaalimiin ilaahay baa aad u ogi badan kuwa daalimiinta ee dulmifalayaasha ah marka halkaa nasku waxa uu tilmaamayaa kollayba dulqaadka ilaahay iyo xilmigiisa iyo ka basharku inaanay isku mid ahayn nebi maxamed oo loogayo calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa nebiyuraxma in uu ahaa kii u dulqaadanayay ee weliba markii loo soo diray malagka maalintii daa'if maalinta caaisha weydiisay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay lahayd maalintee kugu darneed ee ku soo martay wuxuu hi maalintii daa'ifna miyaad ku dartay ee qoladaa mujrimiinta aanu tegey oo maalinkay shiideen dabeedna nebigu garan waayo dhan uu socdo calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhiig ka daadanayo malag baa ilaahay u soo diray buuraha ka mas-uulahoo dee la yidhi ka amar qaado malaggii hadduu soo gaadhsiiye arrintaana waxa uu leeyahy iska daa waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka soo saaro tagoogooda dar keligii caabuda sidii baana u dhacday haddana iyadoo dulqaadkiisu kaa uu gaadhsiisan yahay oo uu leeyahay allaahuma hdi qawmii fa innahum laa yaclamuun ilaahay ow kuwani shiidaya ay dakhre ay dilay ilaahay ow jahli baa halkaa gaadhsiiye ilaahay ow hanuuni iyaduu leeyahy haddana hadduu hayn lahaa sida ilaahay uga hakinayo iyo siduu ugu dibdhigayo marnaba dulqaadkiisu ma ahaa ma aha ka ilaahay oo kale wa cindahu buu ilahay yidhi rabbi agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi waxa maqan furayaashiisa furayaashiisaa rabbi agtiisa laa yaclamuhaa ilaa huwa isaga mooyaane cid kale ma oga haybka marka miftaaxa cidda haysta unbaa dee waxa halkaa ku tiranahaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qaarkood ayaa uu ku tilmaamay inay yihiin mafaatixu algayb sida urka waxa ku jira iyo roobka goorta uu da'aya iyo qiyaamadu goorta ay dhacaysa iyo miftaaxul qaybna waxa lagu magacaabay kuwa haddii la ogaado qaybka kalena waa la ogaan lahaa laakiin kuwan haddii la ogaan waayey wax kale lama ogaanayo waxyaabaha xag ilaahay xaggiisa ku maqan marka waxyaabaha qaarkood oo dee aanayna soo gaadhin laakiin ifka jooga ifka jooga oo ase aan warkoodu ina soo gaadhin kuwaa qaybku maha waa waxaan caalamka u soo bixi wa yaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa maa fi lbari waalbaxr bad iyo berri waxa ku sugan wal adigu sawiro makhluuqa bad iyo berri ku sugan wax qallabsan oo noolo ahayn iyo wax noolola iyo wax xayawaan jin iyo insi bad iyo berri waxa ku jira eeg iyadoo fi lbixaar marka laga warramayo badaha iyo dee caalamkaas sida uu yahayna berigu sahalba uu noqonayo iyo siday u nool yihin ilaahay cilmigiisa aayaddu tilmaamaysaa xeesha dheer wamaa tasqudu min waraqatin caleeni ma soo dhacayso geedka ma soo dhacayso ilaa hadday soo dhacdo yaclamuhaa wuu ogyahay walaa xabbatin xabbad yari kuma sugna fii dulumaati alard dhulka gudcurkiisa walaa rabbin wax qoyani ma jiro walaa yaabisin iyo wax qallafsan oo engegan ilaa fii kitaabin mubiin kitaab cad bay intoo dhammiba ku sugan yihiin allawxu almaxfuud marka xabaddaa soo dhacay waxa weeye dee xabad malageed galay wakhtiguu ka dhammaaday geed ku taalla sida naftaba wakhtigeeda ilaahay u ogyihi taana wuu la socdaa ila isagaa ku nabay halkaas xabadda dulumaadka ku sugani noocay doonaysahaa may noole ahaata sida qudhaanjada guucurka dhex maraysa bilaasan qadha ama mu ahaadaba wax ka siiya wax qoyan iyo wax engegani ilaahay way u qoran yihin fii kitaabin mubiin marka in dee laga cilmi qaato oo isaga waxyigiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala la guddoonto kol hadduu cilmigiisu kaa yahay waata aayaadku ay bayaaminayaan waa usluubu taqriirkiio ilaahay waxau hi wahuwa ilaahay aladii ilaahay weeye yatawafaakum nafta idinka qaadaya bileyli habeenkii wa yaclamu waxau ogaanayaa maa jaraxtum binnahaar maalinkii waxa aa shaqaysaan maalinkii waxaa shaqaysaan buu ogin habeenkii kolka nafta laydinka qaadayna isagaa idinka qaada uma yabcathukum fiihi maalinkuu ilaahay idinsoo noolaynaya bacsigu waa dadkoo la soo saaro oo ruuxda lagu soo celiyo marka halkaa waxaa ka muuqday inaynu geeri yar galnay haddaad doonayso geerida inaad muuqaalkeeda wax ka sii qaadato oo aad iska dhigto sidii qof dhintay oo kale bal hurdada u fiirso iyo markaad seexatay iyo xaalkaagu caynkiiyo iyo marka aad soo toosto halkaad ka soo laabatay iyo markaad riyootay caalamkaad dhex gasho ilaa aad kulanteenba kuwii socday ee caalamkan ka safray oo hebelaabaa kulanteen mararka qaarkoodna aakhira isku waraysateen oo adigoo dhintay ayaad ku riyootay marka uma yabcathukum fiih uma yuuqidukum lama odhan wuu idinsoo toosinaya laakiin wuu idinsoo noolaynaya waa geeri liyuqdaa ajalun musamma muddo magacaaban si loo dhammeeyo oo waxaan laguu soo toosinaya maalinkii waa si wakhtigu kuugu dhammaado laakiin marka uu kuu dhammaado wakhtigu uma ilayhi marjicukum dee xaggiisuba idinu noqon meeshaa u laabanaysaanu ahaaday marjic waa halka loo laabanayo uma yunabbi'ukum wuxuu idiin warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluun camalka aad samaynaysaan buu idiin warrami arrimuhu saasay isu daba taagan yihin geeri yar baad gashay waa lagu soo toosiyey waa laguu jeer dhaafay waa lagu baraarujiyey dabeedna waaba tii weyneed baa timo waa lagaa socodsiiyey xisaabtiini way ku xigtay iyo abaalmarinta iyo halkii aad gelaysay ilaaha laga tala qaadanaya ee la caabudaya waa kaa wey ay ku jiraan biyadihi siru lmawti waalxayaa labada arrimood aad u yaabka badan geeridiiyo nolosha ayaa gacantiisa ku jira isaguu hayaa wa huwa ilaahay alqaahiru ka dirqiye weeye fawqa cibaadihi addoomihiisa addoomihiisa isagaa ka sarreeya isagaa maamula isagaa abuuray isagaa qasab ku marsiiya wixii uu doonayo oo sidoodaba dee ilaahayna iraaduu leeya iyaguna iraaday leeyihin marka iraadadoodu kama hor iman karta ta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu insaanku qorshaysanayo iyo waxa uu ku yidhi diilanayo tusaaluu nebigu kaga bixiye inuu meel khadabuu soo jeexayoo kolkaasuu dabeedna ku tilmaamay inay tahay geeridii iyo ajashiyo insaankii sidaa u koob khadad dhaadheer khadheerna wuu ka tallaabiyey wuxuu ihi kaasina waa yididiiladii bal yididiiladiisa halkay sii maraysa ee far waaweyn buu nebigu dadka wax ugu qoraya qofka yididiiladiisa halkaasay sii maraysaa waxaa laga yaabaa shan sano toban sano kadib kaambeynkii doorashadu ku jira laakinahu halkuu maraya kaabigaa loo saaran yahay intaasoo daaraa buu dhisaya intaasoo dada buu kala dirayaa laakiin intee loo jiraa kullu daalik waynu aragnay waanaynu arkaynaa laakiin wax ku qaadashay u baahanta nina lagama xiga nin walba uu dul saaran yahay marka yidhi diiladu halkaasay maraysa labaatan sano soddon sano kadib bay tiiradiisu taagantah isagana saacadaa loo jiraa ma marno wayursilu calaykum xafada ilaahay wuxuu idinku soo dirayaa ilaaliyayaal waa malaa'ig ilaalisa oo camalkiisa ilaalinayaanay ka qorayaan xataa ilaa wakhtigiiba ilaalinayaanay camalka ka qorayaan idaa jaaat idaa jaaa axadakum almawt mid idinka idinka mida marka uu u yimaado malagu tawafathu rusulunaa rusushayadii oo malaa'igtii loo soo diray ee malaggaa la socotay ayaa oofsanaysa wahum laa yufarituun iyaga oo aan xadgudub iyo gaboodfal midna samaynayn oo kuma xadgudbayaanoo xadgudub ma jiro oo qofka wakhtigiisa ma qadimayaan mana dibdhigi karaan waxaan ilaahay u dirinna kama qabanayaan kolka hore iyaga yaxfaduunahu iyagaa kolka hore ilaalinayay xafada ayaa lagu tilmaamay wixii dhibahaa ha ka ilaaliyeen camalkiisa ha ilaaliyeen laakiin kolka wakhtigu ka dhammaado tawafatu rusulunaa wahum laa yufarrituun eraygan umma umma aayaddan iyo ta ka horraysaba intuu soo noqonaya wuu isdaba yaallaa wuu isku xigaa saasay isu daba taagan yihinba arrimaha waa arrimuhuba saasay isu daba taagan yihin wuu dhashay wuu koray waa la imtixaankiibuu maray dabeedna waa gudbay saasuu isdaba taagan uma intaa kadib rudduu ila allah ilaahooda xaggiisii baa loo celiyay mawlaahum gargaarahooda ahaa khaaliqooda ahaa alxaq ee xaq ahaa baatil ka fogaa ilaahaasaa loo celiyey alaa hooyay baraaruga oo bal soo jeesta oo lahu lxukm go-aanka isagaa leh wa huwa isagu asraculxaafibiin kuwa wax xisaabiya isagunbaa u deg deg badan ilaahay isagaa u deg deg badanoo waxba iskama weydaartaan markuu addoomaha xisaabinayo wax dhibahoo uu kala kulmayaa ma jiro xisaabtu muraajaca ugama baahna miduu ku adkeeyo iyo miduu dabciyaba alaa lahu lxukm saasay in ilxukmu ilaa lilaah marka ilaaha ummaddan abuuray ee aakhiro geynaya ee xisaabinaya ee qaahirka ku ah kaasaa xukunka leh kaasaa xukunka leh marka isagayse in xukunka looga dambeeyo laga qaato shay walba cidda abuurtay unbaa taladiisana leh qul waxaad tidhaahdaa man yunajiikum yunjiikumna waa jirtaa yaa idinka idin nabadgelinaya min dulumaati albardi waalbaxr gudcurka berriga iyo gudcurka badda yaa idinka badbaadiya ila labadaba bele badan baa dhex muusaysoo ku jirte gudcurkii berriga iyo gudcurkii badda oo doonidiibaa la raacay oo kolkaasay badweynta gashay intaasoo mawjado iyo hirari ay kacayaanoo xagaah maray markaasaa dabeetana qof walba laabku soo kacday goor may degaysa mayse badbaadi barrigiina qarfooyinkiibuu qofkii maraya oo bilaa laydha oo bilaa wehela tadcuunahu ilaahay baa baryaysaan tadarrucan wa khufya idinkoo ilaahay isu dhul dhigaya oo ducadana hoosu dhigaya oo daldalaya si hoos ayaa ilaahay u baryaysa lain anjaanaa baa leedi min haadihi lain anjaanaa lain anjaytanaana waa jirta haddaad ilaahayu naga nabadgelisa min haadihi waxa nagu habsaday lanakuunanna min ashaakiriin kuwa kuu mahadnaqaanu noqon doonaa ilaahayu maanta ilaahayu maanta na nabadgeli mar walba insaanku saasuu leeyahy markay ku jiq noqoto ilaahayow ilaahayow buu leeyahy wakhtigaasuu ilahay aada u xusuusanaya qul waxaad tidhaahdaa allaahu ilaahay baa yunajiikum minhaa musiibadaa isagaa idinka nabadgelinaya wa min kulli karbin iyo kadeed kasta kurbadu waa kadeedka qofka qabsada ee kaga gariiriya humma antum idinku tushrikuun haddana ilaahay baa wax kala baaldhigteen iyadoo sidaa u calaamcasheen oo gacmaha u taagteen oo idinka soo saaray balaayadii adkayd ayaa ama bukaan dheh ama busaarad dheh ama diiq iyo cidhiiri u galay dhe qof wixii idinku adkaaday iyadoo idinka soo saaray humma antum tushrikuun huwa ilaahay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedo huwa alqaadiru ilaahay waa ka kara calaa an yabcasa in uu soo diro calaykum dushiinna cadaaban cadaab inuu xagga kore cadaab ka soo daadiya min fawqikum xaggiinna kore dhagaxaan sidii ummadaha laydinka warramay gantaalaha ilaahay ugu soo daayiyo tawaariikh taa uu kala aw min taxti arjulikum ama cagaha hoosteeda inuu hoos idiin qafaalana waa karaa ilaahay aw yalbisakum ama inuu indhaha isu kiingeliyo shiyac shiyacan idinka oo kooxa ah qaybo oo farhaara leh wa yudiiqa dabeedna uu dhadhansiiye bacdakum barhkiin ba'sa bacdin balaayada barhka kale leeyahy xanuunka kuwa kale uu leeyahy inuu iskiin gacan saaro undur bal haddee kayfa nusarifu alaayaat sidaannu aayadaha dadka ugu cadcadaynayno eenu ugu saafayno eenu ugu dhigdhigayno lacallahum yafqahuun likay yafqahuun fiqigaa dadka anfacee man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin fiqigaa anfacee falinay wax fahmaan ilaan dhegaysiga iyo barasho aan fiqi lahayn maya waxba anfici mayso intan oo dhan ba ilaahay wuu kalaa ummadaha siduu u ciqaabaana waa siyaabahan qolo cadaabuu xagga kore kaga soo daayay qawmu luud qur-aanka ka akhri qisadooda mar walba aayaadku waxa ay tilmaamaya inuu ilaahay axjaar kusii daayay musawama oo lasoo calaamadiyey oo iska nambarsan oo qof walba astaantiisiile cadaabka addimaduna waxa weeye dee dar dhulka lala jaray fakasafnaa bihi wa bidaarihi alard wuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fahuwa yatajaljal ilaa yowmi alqiyaama dhulkaa ninkaasi wuu sii gelaya ummado badan baa dhulka lala gooyay waxa isaguna cudur iyo cadaaba ummadoo shiyac noqota qaybo markaa labsigu dee waxay noqdeen kuwo isku marma ila hadday kala baxaanay intay iskhilaafaan hadday kala durki lahayn dan bay noqon lahayde waxay noqdeen multabisiin kuwo isku marmay oo isku murugay oo isdhex qaaday markaa qaarba qaarka kale cadaabkooda iyo ciqaabkooday dhadhaminayaan siyaabahaasa ilaahay ummadda ugu ciqaaba intaaba isagaa kara ummadda isagaa heshiisiiya tabaaraka wa tacaala quluubtooda isagaa isugeeya isagaa ka ka magan gala intanoo balaayo ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ka magan galay ilaahay buu baryayo ilaaha ummaddana fara ku sallidin buu cadow dusha kaga yimaadoo jirrid gooya cadaabaa dusha kaga soo dayso abaaro gow ka dhigoon waxba ka tegin iyagoo iyo iyaga oo islaamnimadoodaa ku socdoo istaaya saddexda hore lagaa yeeliye laakiin istayn maayaan dhale dhigaha isla geli dabeedna halkii albaabkii uu cumar sheegayay oo isaga ahaa markii ay ka soo bilaabantay ilaa yowminaa haada waa taa la is afgaran la'yahay sayixu wuu soo baxay iyo muu soo bixin bay ka dilaacay saasay u socota nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee ummadihii hore hadday iskhilaafeen oo koob iyo toddobaatan iyo labayo toddobaatan ay noqdeen tanna saddex iyo toddobaatan bay noqon macnaheedu maaha inuu nebigu leeyahay saddex iyo toddobaatankaasa la noqonayaae dee la qabsada oo firaqa ku biira ee waxa weeye wuxuu tilmaamaya sidan aayaddaniba ay tilmaamayso cudur iyo cadaab ummaddan ku dhici doona inuu ummadii hore ku dhacay marka habka looga gaashaamanaya wuxuu noqonaya way iskhilaafayaanoo farara way yeelanayaan iyo firaqee kuwa hagaagsan unbaa adigu noqonaysa firqadda hagaagsan la firqa naadiya markii layidhi kuwii hagaagsanna ee kuwa sunnahan aniga iyo asxaabta xaqaanu haysanno haysta buu nebigu saxay calayhi salaatu wasalaam reer hebelna ma aha jinsiyad hebel iyo waddan hebelna ma aha iyo jawaaska noocaasa kuwa haysta iyo kaarka ah laakiin waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii qur-aankii iyo xadiidkii ay ka tegeen cidda qabsatay marka waa cudur dhacaya aw yalbisakum shiyacan inuu dadkii isku dhaco oo uu qayba noqdo islayn doona riwaayinka qaarkood oo musnad imaam axmed ku sugan waxay tilmaamayaan oo ma anagoo muslimiina baanu islayn haabu way dhacay tafsiirka markaa badani waa kaa in la yidhaha cadaabkuna waa kaa soo daadan jiray kan kale hoostuna waxa weeyaan dhulkii la go-ay aimada qaarkood baa ku macnaynaya calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum cadaab xagga kore ah madaxda unbaa laga dhigayaa un dadka madaxoodii unbaa waalanaya madax wareersan ayaa ilaahay ku sallidaya karbaasha wakadalika nuwalli bacda adaalimiina bacda daalimiintii ayuunbaa madax la isaga dhigaya markuu shacbigu daalim noqdo madaxdiina way kasii waalnaanaysa aw min taxti arjulikum raciyadduna waa saasoo kale iyaguna madaxduunba iyaguna xagga hoose u joogsanaya kuwana xagga sarey leeyihin kuwana xagga hoose midna xagga sare u fasaadinaya midna xagga hoose laakiin waa ka horaa tafsiirka horaa qaaliga wa kadaba bihi waa beeniyey qur'aanka qawmuka baa beeniyey wa huwa alxaq isagoo xaqa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow lastu maihi calaykum dushiinna biwakiil mid xafiid ahoo idin ilaalinayo oo ilaahay kala xisaabtamaya mahi camalkiina ma gaadhsiisun baa la weydiin doonaa dacwadda si hagarla'aana iyo diinta likulli nabayn war waliba wuxuu leeyahay buu ilahay yidhi mustaqarun meeluu ku sugmo wa sawfa taclamuun hadhow ba idin ogaan doonta waxallo wixii akhbaara iyo wixii waaqicihe dhacaaba wuu qormaya mustaqar maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid saasaa looga qoraya waa sajilan yahay dabeedna isagii oo diyaarsan un baa laleeyahay iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xafiiba wasawfa taclamuun wa idaa ra'ayta markaad aragta nebi maxamedow aladiina kuwii yakhuuduuna dhex tiimdanayay fii aayaatina aayadaha iyaga kuwa dhex gelaya ee si gefa ugu xadgudbaya kolkaad aragto fa acrid canhum ka sii jeeso ka dhaqaaji kol haddaanad meesha waxba ka tarayn xataa yakhuuduu jeeroo ay dhex galaan fii xadiisin hayri war aan kaa ahayn oo dhaama wa imaa yunsiyannaka shaydaan hadduu shaydaankii ku ilowsiiyo ilow oo dhankaasaa u sababa wixii khayreed ilowde isagaa handharinayee falaa taqcud ha fadhiisanin nebi maxamedow bacda dikraa xusuus dabadeed maca alqawmi aldaalimiin kuwa daalimiinta ah ee aayaadka ilaahay ku dheeldheelaya kuwa ha la fadhiisanin kol haddaad xusuusato wamaa cala aladiina kuwii dushooda mu ahaanin yattaquuna cabsanayay ee iyagu iska ilaaliya gefkaa min xisaabihim xisaabta kuwaa xunxun min shayin waxba kama saara xisaabta kuwaa xunxun la xisaabinaya iyo ciqaabka yeelanayaan dadka wanaagsani iyaga waxba kuma laha waxba laga weydiin maayo walaakin dikraa calayhim dikraa dushooda waxaa saaran waanin iyo xusuusin wanaagga ah lacallahum yattaquun likay yattaquun si ay u cabsadaan kuwan aayaadka dhex galaya marka khawd baa ilaaha u sheegay khawdkuna waa biyaha badan oo daf la dhex yidhaahdo ayaa khawd la yidhaahdaa aayaadka sida loo dhex gelayaana waxay noqonaysaa in dee laga dhigto sidii mahmahaha oo kale oo qofku muraadyadiisa uun uu kolba dhan u kaxeeyo muraadkii xuna uu leeyahayba oo aayad u kaxeeya xaggeesa oo tafsiir khalada uu saaro waxa kaloo uu noqonayaa marka aayaadka ilaahay laga hor imanayo ee aan lagu camal falaynin ama macnahooda la xarifayo ama camalkooda la xarifayo ee la beddelayo waa noqonaya waxaa kaloo noqonaya marka macsiyada dadku ay ku jiraan ilaa qofku mar kasta oo faldembiyeed uu ku jiro aayaadkii ilaahay buu ku xadgudbayaa oo uu ku dheeldheelaya marka iyadana ama goob khamri lagu cabaya ha ahaato ama goob qaanuun iyo sharci lagu qorayo diinta ilaahay khilaafsan oo ka soo horjeeda ha ahaato ama goob xukun lagu fulinayo khilaafsanka ilaahay ha ahaato kullu daalika waa lamid waxaa kaloo nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam oo khawd fil aayaat noqonaysa in lagu murmo waxyiga oo la iska horgeeyo aayaat iyadoo la leeyahy way iswada khilaafsanyiin aayadahani way dhacdaa dee dadka had iyo jeer munaafiqiinta ah iyagoo doonaya qur'aanka macnaha inaan sawaabnimadiisa ay weeraraan ayaa dabeedna ay iska hor keenaan aayado badan taas saasay sheegtay suuratlbaaya saasee baa la qaadanaya waxaynu ka faa'idaysanay marka aayaadka qofku haddii uu arko meel dad diinta ilaahay ka godobaysan doorka kala gudban inuuya walaakin dikraa waanin waaninun in ugu yimaado iyo wax sheegmo mar hadday diinta ilaahay meel laga dhacayo laakiin laba arrimood midna ma bannaana inuu u aamuso calaa xisaabi diin iyadoo diinta ay ku mararto meel laga dhacayo xaqa iyo waxiga inuu u aamuso oo dee aamusana joogo codkiisuu ahaa isagana xaggaasuu maraya liiskaasuu ku darmaya iyo in aanu waajibkiisii qaadaninoo habkii dadu wax ugu bayaamin lahaa aan u bayaamin waimaa yunsiyannaka shaydaanu falaa taqcud bacda dikraa maca alqawmi alaalimiin wadari ladiina kuwii nebi maxamedow ka tag ittakhaduu diinahum diintoodii ka dhigtay laciban walahwan laciban walahwan diintoodii waxay ka dhigteen ciyaar iyo wax lagu dheeldheelo macnaha gaalada waxa u diin ah ciyaarta miyaanad arag qofku sanadka dhan waxa uu shaqaysto xagaagii buu dalxiis ku dhammeeyaa xoolaha uu hele xooggiisa uu ku bixiyo dalxiis bay kaga dhammaadaan isagoo tabaya kaalintii cibaadada ilaahay ay u buuxin lahayd ee rawxaaniyaadkiisa kor u soo qaadi lahayd isagoo faraaq ah dareemaya ayuu is odhanayaa bal orod ku buuxi ama guclayn ama gaari la raaca iyo dayuurad iyo kabarad meel lagu sawiro marka laciban walahwan diintooda waata diintii ilaahay uu ugu tala galay siday ugu dheeldheela inay dabada ka tuureen waa xaqane sida laciban walahwan bay ka dhigay waqaratkum alxayaatu dunyaa noloshan adduunyaduna way ku kadisay taasay u ordayaan wadakir bihi qur'aanka haddaba ku waani dadkaas an tubsala nafsun lianlaa tubsala nafsun si aan naf loogu halaagin waa lianlaa tuhlaka nafsun si aan naf loogu halaagin bimaa kasabad wixii ay shaqays dadku wixii ay shaqeeyeene dembi ahaa si aan loogu halaagin imakay jaanis haystaana baludig oo kuwaani qur-aanka naftaasoo laysa lahaa aanu sugnaanin min duuni illaahi inta alla ka sokaysa weliyun walaa shafiic weli wax dee garab u noqdoo balaayada ka joojiya iyo shafiic u ergeeyo oo ciddii dhib ku samaysay kadaa yidhaahda midna ma leh wa in tacdil naftaasi haddii ay bixiso kulla cadlin madax furasho dhammaanteed laa yu'khad minha lagama qaadayo dunyadan ha layga qaado dadkan ha layga qaado ha layga daayo cadaabka lagama daynayo ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwa balaadaasi ay ku dhacday aladiina kuwii weeye obsiluu lagu halaagay bimaa kasabuu wixii ay shaqeeyeen lahum sharaab waxay leeyihiin cabbitaanku sheeg oo min xamiim biyo kulula wa cadaabun aliim iyo cadaab kulaylkiisu aad u daran yahay bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimaday sameeyeen baana sababtay oo sabab u ah